halkan waa degmada eyl ee gobolka nugaal waa xeeb ay degan yihiin kalluumaysato noloshoodu ay ku xihan tahay dhanka badda marka ay dunida maqasho magacan waxaa dhagahooda kusoo dhacaya burcadbadeed taasoo ay sabab u ahay toban sano ka hor xilli ay halkaasi ka dhigteen farisimaadyo adduunkana ay dhagahoodu maqleen in badan maraakiibta sida sharci darrada ahi uga kalluumaysta xeebaha soomaaliya ayaa dhibaato ku ah kalluumaysatada xilligan waana qayb ka mid ah sababaha keena falalka burcadbadeeda
waxaana ku kalifay badda ayay ka shaqaysan jireen qalab bay dhigan jireen tusbiyad bay dhigan jireen jirifiyey waxay dhigan jireen dhaashla shabaago waxay dhigan jireen jilbo subaxdii bay galabtii maantii bay soo dhigaan habeenkii bay ka soo hoydaan subaxdii bay tagaan mise qalabkoodu waa maqan yahay dhallinyarada waxaa ku kaliftay in qalabkoodii ay waayaan mar waayaan mar labaad waayaan inay badda aadaan ay doontaan waxyaalihii ka qaatay
booyaha hore waxa uga tirsanaa burcadbadeedda balse iminka wuxuu dhallinyarada ka wacyigeliyaa inay ka fogaadaan falalkaasi wuxuu iiga warramay waxa soo cusboonaysiiyey xilligan
xanaaq baa keenay horta wax kasteedaba loo xanaaqay baddii dad ajnebiya oo soo galay oo ka shaqaysanaya oo gaadiidkoodii iyo qalabkoodii midna aanu turay wax kasii xun baaba dhacayba waaba tii horaaba roonayd
maamulka degmada eyl ayaa ka digay in burcadbadeedda ay ka duulaan ama ay la yimaadaan deegaanadooda maraakiibta ay soo qafaashaan
waxaan fariin u dirayaa cid kasta oo degmada ayl iyo nawaaxigeeda hadda ku hawljidda ama ku fakeraysa in ay burcadbadeed ay ka bilaabaanin ama ay ka baxaanin inay arintaas ay ka waantoobaanin una suroobi mayso hadde inay deegaanada iyada burcadbadeed laga bilaabo shacabkii baa diyaar u ah waa kasoo horjeeda dowladdii baa kasoo horjeeda marka iyagana fariintaasaan u direynaa inaysan dee ayna ku fakerin deegaanada ayl inay fal burcadbadeednimo ay ay ka sameeyaanin
maxay kaga duwan yihiin burcadbadeedan kuwii hore tii hore arrintiis ka nabadgelyo yahay waa la qabsan jiray waxbaa la kala qaadan jiray wixii lagu heshiiyo nabadgelyadeedu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal iyo bar bay ahayd laakiin hadda fifty fifty maaha hataa waa ka cunto mabda'a ay ku baxayaan sida ay ku tashanayaan way kala duwan tahay sidii hore haddana khibraddii baa khibraddii ka bedelanoo ma aha dad khibrad u leh oo wax seefgaree adigu seefgaree kan seefgaree ma leh ka maqanta boqol kiiba boqol kumaba jirto dad da' yaraw
laakiin dadka falanqeeya arrimaha burcadbadeedda ayaa aaminsan in ay sabab u tahay soo laabashada burcadbadeedda in burcadbadeedu ay doonayaan dhaqaalo waddanka dhaqaalihiisii oo hoosu dhacay iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo laba kun iyo lix iyo tobankii oo isxigxigay waxay kaliftay in dad badan oo xoolo dhaqato ahaa iyo dadkii ku noolaa xeebaha intaba ay dareemaan dhaqaalo yari aada u badan midaasna ay sare u qaaday in mar labaad dib loogu dhiirado in dib loogu laabto badi oo burcadadeeda aan arkeen maanta inay dib usoo laba kaclaysa maamulka degmada eyl ayaa ka hortegaya mar kale in afduubka maraakiibta uu deegaanka u horseedo magac xumo
inta badan adduunku maaragtay eyl buu buu soo qaataa sawirkaas inuu yahay sawir khaldan wey degmada eyl burcadbadeed kama jidho lagama ogola dadkeeduna runtii maaragtay ma jecla waktigan hadda aynu joognana wax burcad la yidhaahdo oo deegaanada ama xeebaha ayl hadda ku sugan oo jooga haba yaraatee maaragtahay ma jiraanin inkastoo xiliyadan dambe aysan dhicin falal burcadbadeennimo haddana waxaa la aaminsan yahay in falalkaasi ay sii socon karaan haddaan laga hortegin
waxyaalo badanoo marka lagaga hortegi karo ama wax lagaga qaban karo baa furan lamana maro waddada ay ka furan tahay meelo kale oo ka khaldan oo wax ku hagaagin baa la maraa wuxuuna waddanku caadi noqdaa sideedaba markii ay wada shaqayn helaan shacabka waxgaradka dowladda markii ay wada shaqaynayaan waxaa maxumaadaan nuux muuse birjeeb v o a degmada a gobolka nugaal